waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
dalkan australia nidaamka volunteerka ama dadka sida mutadawacnimada dadka ugu shaqeeya aad ayaa loo ixtiraamaa waana howl markaasi bulshada aada ugu badan axmed tooxo waxa uu ka mid yahay xubnaha jaaliyadda soomaalida ee melbourne degan howlo noocaasana bulshada usoo qabtay shaqadii uu bulshada usoo qabtay ayaa hadda loo aqoonsaday iyadoo rotary club melbourne ay siiyeen abaalmarin la yiri waa abaalmarintii ugu horeysay oo la siiyo dadka kasoo jeeda soo galootiga ama dadka multiculturalka la yiraahdo abaalmarintan oo ah seniors award ayaa loo siiyey gaar ahaan taageerada iyo howlaha uu soo qabtay dadka waayeelka ee soomaalida ee degan xaafadda banyuul iyo agagaarkeeda axmed tooxow ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey bal abaalmarintan sida ay ku timid waxaana uu yiri barnaamijkan waxaa soo soo qaabeeyey qolyo la yidhaahdo rotary rotary club oo ka jiro australia iyo caalamka intaba waxay la shaqeeyaan bulshada noocyadeeda kala duwan marka waxay ka heleen maaragtay muxuu ahaa waxqabad yaryar oo aan la qabtay aan ka qabtay odayaasha soomaalida aan la shashaqeeyey gaar ahaan xiliyadii bandemica ayay meelaha ka heleen marka waxay gu yidhaahdeen waxaan jeclaanay hawshii activityga aada qabatay marka waxaan kugu daraynaa marka least oo maaragtay awards halka aan bixinayno marka sidee u aragtaa xolka marka waan ku yidhi marka weli dambe ay soo waceen ugu yidhaahdeen short listan haddana kamid noqotay mar dambena waxay ugu yidhaahdeen waxaad ku guuleysatay awardka marka sidaasay maarata ay ku dhacday howlaha aada wax ka qabato waxaa kamid a dad odayaala ama waayeel ahoo degan xaafadda banyuul iyo agaga u dhow dhow inaad la shaqaysay hay-ado samafala oo dadka aada isu soo dhaweyneysay dadka ajaaniibta ama multiculturalka iyo bulshada inteeda kale bal dadka waaweyn si gaara howlihii aada ugu qabatay oo aad ka caawisay maxaa ka mid ahaa
minhu dadka waaweyn sidoodaba dadka overlook ayaa lagu sameeyaa gaar ahaan dadka soo galootiga ah marka wax qabadka loo qabanayana wax hadda bilow bilow ah ma ahan bulshadii anaga naga horeysaba waa sidaas oo kale maaragtay maxay ahayd ay isaga maarkin maxay ahayd ay ay isugu qaar qaar dadkooda kamid ah ugu istaageen inay wax u qabtaan marka waxaa jira barnaamij yar oo aan soomaalida da-da ah ay aan aan maaragtay maxayd kala shaqeeyo banyul city council marka aniga full time my own business ayaan ka shaqeeya laakiin waxaa jira maalinta arbacada ah barnaamij yaroo horey u socday oo banyul city council ay ay maaragtay maxayd funding garaysay oo ay ka faa'iidaystaan odayaasha ka waaweyn sixty fiveka marka odayaashaas maalinta arbacada yimaadaan waxay ka sheekeystaan maaragtay maxayd meel ay ku socialization ku sameeyaan oo ay maaragtay space yar oo ay ku dukadaan ku qadeeyaan oo maaragtay marmarka qaarna maalmaha qaarna waxaan u kaxeeyaa bowling maalmaha qaar waxaan geeyaa magaalada maalmaha qaar waxaan geeyaa museumka waa fun ayay ayagana u tahay marka waa very simple hadda waxa aan qabano laakiin bulshooyinka kale waxay leeyihiin spaceyo waaweyn waxay leeyihiin programyo waaweyn oo ongoinah funding badan baa lagu bixiyaa oo dowladda victoria ay ku bixiso laakiin midkan waa seed funding oo kale waa mid yar marka aad baana maaragtay maxay ahayd odayaasha hadda ka maarad ka qeyb qaata activiyada activitygaas aad bay uga heleen una jeclaysteen waa gartay marka sida horeba u sheegtay biladan ama abaalmarintan waxaa ku siiyey rotary melbourne magaca ama awoodka magaciisana waxaa la yidhahdaa seniors award twenty twenty iyo twenty twenty one laakiin dad baa laga yaabaa senior marka la dhaho inay kuu qaataan laftigaaga oday waayeela inaad tahay laakiin laakiin matihid macnaheedu waxa weye dadka waayeelka ahaad caawisaa marka waxaa kaloo ku qoran inaad tahay qofkii ugu horreeyey oo dadka soo galootiga ah oo shahaadadan ama abaalmarintan la siiyo
aada iyo aada waxa differenciga maaragtay maxay ahayd ka dhigay awardkan waxa weeye oo ayaga laftigoodaba afkooda ay ka sheegteen maxay yidhaahdeen not necessarily senior award marka awarro badan bay bixiyaan weligood ma aysan siinin qof ka baxsan dadka anglo saxonka ka baxsan ma aysan siinin marka waxa difference ka dhigaya waxa weeye ayagoo sanadkan ku dhiiraday inay siiyaan qof aan ahayn dadka mainstreamka ah marka sida aad sheegteen maarata maxay seniorka laftigooda ayaa la siin jiray waagii hore seniorska oo la shaqeynaya seniorka laakiin markan cidda dadka volunteerska ah ama projectiyada maarata liid garaynayo ayay markaan sanadkan xoogaa dadka maarata u open gareeyeen oo ay u siiyeen marka twenty twenty one it's a big difference marka rotary xataa waxaa jiro dad manage gareeyo oo aada iyo aada xataa usoo dhaweeyey in la siiyo awoorka noocaana dad ka baxsan mainstreamka marka aada iyo aad bay marka uga duwan tahay kuwa ay bixinayeen marka runtiina waxay aada dhiirigelin u siinaysaa dadka maaragtay migrantiga ah ama dadka mainstreamka ka baxsan inay helaan si ay horey ugu sii wadaan barnaamijyadii ay qabanayeen marka aada baan anigan ugu faraxsanahay inaan maaragtay maxayd ka mid noqdo dadka ay siiyeen runtiina dhiirigelin bayna u tahay ama ii tahay aniga si aan maaragtay howlihii aan bulshada u qabtay aan u qabanaya ay ay ay maaragtay jumpstar ugu sii samayso oo aan usii meeshii uga sii kaxay marka waa sida aniga maaragtay maxay victoria wax badan baan aan kala qabtay muxuu ahaa bulshada soomaalida waxay doontaba ha noqoto laakiin middan waxay ii noqonaysaa mid maaragtay ka duwan howlihii hore aan qabanay waa gartay marka laga reebo howlaha muhiimka oo ah inaad dadka waayeelka oo xaafadaas degan odayaasha aad aad caawisid sidoo kale waxaad qeyb ka qaadatay barnaamijkii dabagalka xanuunka covid nteen iyo baraarujintii bulshooyinka soo galootiga gaar ahaan soomaalida loo fidinayay intii melbourne ay ku jirtay xanibaadihii ballaarnaa aan soo marnay bilii lasoo dhaafay aada iyo aada marka sida aad la socotidba xanuunkan bandemiga ah maxay ahayd bulshadeena gaar ahaan ama caalamka ama australia si gaarah bay noo taabatay qaarna anaga naga mid ahna maaragtay muxuu ahaa saameyn bay ku yeelatay qaar badan baa ku dhintay qaar badan baa maaragtay xanuunkii isbitaallo u galay marka runtii waxa ay ay waxaan ka mid ahaa dadka volunteerska ahaa oo ka qeyb qaatay wacyigelinta levelada restrictionka maaragtay covid neenka soo mar maraaxilaha aan soo marnay victoria sidaa la socotidna maaragtay victoria waxay wax ka duwanayd gobolada kale marka dadka elderska ahna waxaa maaragtay inta badan ugu hoos jira ama dheeraad u ah cudurkan maadaama ay yihiin dad aada fragile u ah ama vulnerable u ah oo laga yaabo in cuduro kale oo underline issues uu jiro marka runtii xil xil weyn baa iska saaray inaan maaragtay aan maaragtay aan wacyigelin badan aan sameyno ama ha noqoto iyadoo translation oo maarata afka soomaaliga ah ama ha noqoto dhinaca suunka ah alada maarata maxay ahayd internetka lagu isticmaalo marka haba u badnaadaan maaragtay wacyigelin iyo meelaha ay ka helayaan maaragta muxuu ahaa serviceyada laga helayo iyo inay maaragtay guryahooda joogaan si ay uga badbaadaan xanuunka marka runtiina aada bay noola shaqeeyeen bulshada soomaalida ay degan gaar ahaan victoria alxamdulilah wax badan baana noo qabsoomay waa gartay caadiyan nidaamkan volunteerismka la yiraahdo ama dadku inay si mutadawacnimoa bulshadooda ugu shaqeeyaan iyagoo aan aan lacag ka qaadanayn caadiyan soomaali ahaan wax aan dhaqan badan u leenahay ma aha ma laga yaabaa arrintan hadda shahaadan adiga lagu siiye ama amaalmarintan lagu siiyey inay dadka soomaalida intooda badan ku dhiirigeliso in howlaha bulshada iyo inaan loo qaban oo keliya inaad ama lacag ka heshid ama magac ka heshid laakiin volunteerismku inuu wax aada loo qiimeeya ka yahay australia
xasanow iskaa wax u qabsadaa waa waxyaabaha adduunka dhan lagu dhiso hadda australia badankeed inta ay dowladda funding ku bixiso wax ka badan waxyaabaha iskaa wax u qabsa ha noqoto in birta la dhisayo ha noqoto wacyigelin ha noqoto dadka abaaraha saameeyey inta iskaa wax u qabsada lagu qabto ayaa ka badan waxyaabaha dowladda ay fundinga ku bixiso marka soomaalidana dhibaatooyinka ugu badan dhinaca soomaalida laga soo gaaro markii la yidhaahdo volunteering aad tiraahdo barnaamijkan ama ha noqdo homework club ha noqdo ama maartino ha noqoto inaad maaragtay maxay safaro meelo kale u aadid si aad bulshada u wacyigeliso inta badan cid ku aaminayso ma jirto in waxaan volunteer aad ku samaynayso ama dar ilaahay aad ku samaynayso inta badan waxaa waxaa lagugu lamaan lagugu lamaaninayaa inaad dowladdan wax ku siiso ama hay-ad ay wax ku siiso marka maba jirtaba cid inta badan aaminaad dhinaca soomaalida kaa siinayso marka la yidhaahdo volunteer inta badan waxay kuleeyihiin maaragtay muxuu ahaa sidee kusoo jeedaysaa xilligaas sidee maarata hawshan ku qabanaysaa dad dad badan oo maaragtay wax fahmi kara waa jiraan laakiin inta badan waxaa iga maaragtay ay ka aaminaan dadka volunteerka ku shaqeynaya gaar ahaan soomaalida in uu jiro funding qarsoon oo adiga si gaara lagu siiyey oo aadan banaanka soo dhigaynin oo aad maxay bulshadana u sheegaysa maarsi volunteeran ku shaqeynaysaa marka runtii aada iyo aad bay marka arrimahaas uga dambeeyaan ama uga dhacsan yihiin soomaalida loona baahan yahay inay wax ka maaragtay ka fahmaan waxna ay ay macnaha isugu qabtaan ayaga ku dhowda marka runtii aada iyo aad ay u adag tahay in ay maaragtay arrintaas ay hadda wax uga fahmaan laakiin runtii aniga gaar ahaan wax badan baan maaragtay maxay wax iska u qabso intaan soomaaliya joogay iyo intaan halkan joogaba aan wax uga qabtaa inta aan ticket iska bixino ayaan meelo kale xataan u aadnaa si aan wacyigelin u samayno marka runtii waa wax aada iyo aad aan ugu faani karo aan u jeclahay inaan qabto aan jeclahay inaan weligay qabto marka bulshada soomaalidana ay inay ku dhiirada inay macnaha ay tusaale u noqotona aan jeclaan lahaa abaalmarintan oo adiga ahaan maxay kaa bedeleysaa maxay kugu soo saa-iidinaysaa howlihii aad bulshada u haysay maxay ka bedeleysaa baad isleedaha soomaaliduse maxay ka baran karaan howlahan hadda lagu abaalmariyey
runtii aniga mar marar badan baan maaragtay maxay ahayd ku hamiyey inaan idhaahdo warniga wax badan baad wax ka qabatay si volunteer ah uga qabatay marka this time xoogaa bal adiga waktiisa sii ilmahana wax sii waktiisa sii laakiin markaad heshid abaalmarin noocan oo kale ah waxay kugu soo celinaysaa maaragtay waddadii volunteerka ahaa waxay ku leedahay macnaha waxaan aaminayaa marka qaar ama idhiirigelin igu siinaysa ama inspiration igu noqonaysaa inaan sii wado howshaas ilaa inta aan maaragtay maxay ahayd ay jirto baahi xagga dhinaca soomaalida ah marka aad bay maaragtay dhiirigelin igu igu tahay ama aan ugu faani karaa macnaha ama sharaf igu tahay inaan macnaha aan helo dhiirigelin noocaasa laakiin sidaa hore kugu sheegay ma aaminayaan macnaha bulshada inta badan ma aaminayso inaan free ku shaqeynaysid marka runtii aad bay maarata aad baan ugu qanacsanahay una jeclaaday inaan macnaha aan aan award macnaha aan maaragtay in la isiiyo macnaha dadaalka aan u qabtay bulshada in maarata xoogaa dhiirigelin bay igu noqonaysaa macnaha awar noocaana waa garta ugu dambeynta marka intii haddaad la shaqaynaysid la shaqaynaysay odayaasha ama dadka waayeelka ah ee soomaalida maxaa ugu weynaa luqad la-aan baa jirtaa la yidhi dad dagaaladii soo maro laga yaabaa xoogaad maskaxdooda dagaalkii inuu saameeyey dhaqanka waddanka oo aysan garanayn intaad la shaqaynaysay maxaa kuugu badnaa oo aad aragtay oo dadkaas caqabado ku ah markay noqoto noloshooda australia
runtii ragga iyo dumarka soomaalida ah wax badan baan ka bartay markii wada shaqayntooda sida aad la socotid waalidkan waalidkeena ama dadka elderska ah waa dadkii na soo badbaadiyey dadkii kasoo shaqeeyey in caruurtan wadamada dagaaladii sokeeye ay kala soo cararaan oo meel wanaagsan caruurtii keenaan caruurtii waxbay maaragtay maxay ahayd fahmeen waxbay barteen horey u dhaqaaqeen marka runtii in lagu abaaldarooda ma aniga ma jecli waxay aniga tusaale maaragtay u tahay inaad gadaal loo macnaha xoogaa loo yiraahdo waa mahadsan tihiin waxna maaragta loo qabta marka runtii waxa meesha yaalla waxay tahay waalidka waalidiinta sida waalidiinta kale ee vietnamka ama maaragta talyaaniga oo kale marka waxaa haysto caqabadaha ugu badan waa luuqadda iyo dhaqanka maaragtay wadankan oo ay aada maaragtay xoogaa ay ay aysan fahamkooda ku yaryahay marka waxay aada uje macnaha loo aan u jeclaan lahaa ama aan macnaha ay ay ay inta badan oo aan maaragtay maxay xoogga saaray in wixii loo loo maaragtay gaar ahaan hadda haddii gaar ahaan loo yidhaahdo waxyaabaha sida hadda bandemiga xilliyada bandemiga ah marka ayaga waxay u baahnaayeen in lagu maaragtay la siiyo macluumaad oo oo turjuman xagga luqadda ah meelaha adeegyada ay ka heli karaan inay ku xirnaadaan ku xirnaadaan maaragtay gaar ahaan dhakhaatiirtoodii iyo waxyaabo maaragtay maxay dhaqamada reer galbeedka ah ama ma dhaqanka wadankan aan ku noolnahay macnaha wax maaragtay xoogaa ay ka bartaan marka runtii ma ahan in dhaqanka laga bedelayo ma ahan in maarata inay macnaha xoogaa yara fahmaan waktigii waxay joogaan oo caruurtii ay u koreen wakti badan bay haystaan marka in meelo badan macnaha in lagu xiro servisyada marka maxay ahayd available-ka ah marka sidaa la socotidna soomaalida ma haystaan fundinga ay haystaan sida sida dadka yuhuudda ah talyaaniga oo kale greega oo kale marka waxay haystaan services iyo adeegyo aada iyo aada uga badan waxa hadda maaragtay soomaalida haystaan marka waxaa keenayana waxay tahay ma jeclo inay macnaha ay ay raadsadaan waxay kuleeyihin ma rabno dhaqan kale waxaan wax wax ku cusub waa marka qaar marka laakiin insha allah it will get there waa heli doonaan waktigooda adeeg ku filan waayo way istahilaan waalidka aada iyo aad bay maaragtay maxay ahayd wax badan uga soo qabteen da-yarta wax badan bay soo sameeyeen dhib badan bay noo soo mareen marka runtii waktigan waxay joogaan waktigii wax loo qaban lahaa kale intaad hadda ka shaqaynaysay arrimihii covid nneteen-ka iyo wacyigelintii aad baa faraha loogu fiiqayay dadkaas oo galootiga ah oo la sheegay inaysan laga yaaba inaysan macluumaad badan xanuunka ka hayn qaybaad ka ahayd dadkii markaasi baraarujinayay maxaad maxaad ka barataad is leedahay ama maxaa laga bartay xanuunkan intuu jiray iyo lockdownkii iyo xanibaadihii iyo howlihii socda maxaa laga bartaad is leedahay aada iyo aad baa wax looga bartay maarata muxuu ahaa bulshada waxaan kala mid nahay bulshada kale waxaan waa wax nagu cusub bay ahaayeen laakiin waxa aniga aan gaar ahaan maaragtay intii aan ku dhex jiray walaa bulshada soomaalida in macnaha aysan inta badan aysan xoogga saarin waxaan inay fahmaan xoog badan ma ay saaraan marka waxay inta badan way yaraystaan cudurkan hadda marka coronavirus markusaa loo soo qaato waxaa la yidhi meelaha bulshada ku badanta ha laiska joojiyo masaajida ha la joojiyo marka waa wa way andhamaan garayeen sharcigii ma aysan raacin xoogaa dib bay marka dibudhac baa ku dhacay maadaama waxaan cudurkan faafitaankiisa uu ahaa in la kala fogaado kala fogaashihii macnaha iyo sharcigiibay xoogaa ay ka yara maarata maxay ahayd aysa qaadan waayeen marka runtiina macnaha waxaa aada iyo aada noo caawiyey hawsha balaarneed cambainkii s b s gaar ahaan xasan adiga aad aad qabatay updateki aada sameyneysay marka inta badan waxaan soo qaadanayay maarata kilibyo ku saabsan updatekii aad aad bulshada aada ku wacyigelinaysay marka runtii wax badan bay naga nooga tartay si aan bulshada ula wadaagno heerarka iyo maraaxilaha uu soo maray restrictionka iyo iyo meelaha loo aadi karay iyo meelaha aanan la aadi karin iyo ino iyo sidii ay maaragtay ay ay u kala maarata uga faa'iidaysan lahaayeen macluumaadka available ku ah afka soomaaliga ugu qoran ama ama maqal ha noqoto ama muuqaal ha noqoto marka aniga waxa ii dheeraa global somaly diaspora waxa ay ayaga laftikooda waa urur maaragtay maxay ahayd caalamka ka shaqeeyo marka waxaan waxaan anaga laftirkeena qabanay wacyigelin global ah oo zoom ah oo aan maaragtay la tashanaynay maarata dhakhaatiirta afka soomaaliya ku hadlo iyo dadka caafimaadka aqoonta durugsan u leh si bulshadii ay ay uga bogtaan una isagana ilaaliyaan marka aad bayna u shaqaysay macnaha wacyigelintiina iyo midda dhakhaatiirta soomaalida ah iyo dadka practitionerka soomaalida afka soomaaliya ku hadlo ay nala wadaageen xilliga coronaha marka aad baanan maaragtay waan ugu faraxsanahay in saameyn aada u fara badan uusan nagu yeelanin inta dhimatayna waxaan leeyahay allah u naxariisto kaasina wuxuu ahaa axmed tooxow oo iigu warramayay khadka telefoonka ee magaalada melbourne
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho